Maamulka degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan ayaa ka bilaabay garoonka diyaaradaha ee degmada si olole lagu dayactirayo laguna shamiteeynayo dhulkiisa. Dayactirkan ayaa waxa uu muhiim u yahay howlaha duulimaadyada, gaar ahaan isku socodka dadweynaha, ganacsiga, iyo adeegyada degdega ah ee caafimaadka. Guddoomiyaha degmada Buulaburte Mudane Xasan Maxamed Cabdi ayaa ka warbixiyay muhiimada hawshan isaga oo bulshada deegaanka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dadaallada lagu horumarinayo garoonka.
dadka reer buuraburta waxay caan ku yihiin isxilqaanka ama isku tashi inay wax ku qabsadaan halka maamulada kale ama degmooyinka kaleeto ay sugaan mashaariic dowladeed ay sugaan annagu mashaariicda dowladeedna waa ilaashanaa oo waa qabsannaa waxaan kaloo aan dheernahay dadka inaan isku tashi wax ku qabsanno dadkan reer buulaburta ee dunta wanaagsan ayaana sababay meelaha hadda isku tashiga lagu qabto waxaa ka mid a garoonkan dhagxaan iyo geedaa ku yiilla waagii horeeto dadka gacmahooda lagu sameeyey sidoo kale buundada isku tashiyaan ku samaynay guddi inta loo saaray ayaa buundada isku tashi lagu dhis marka sidoo kale waxaan rabnaa in hadda ereboorkan aan wada shamiito ka dhigo waxaan rabaa hal mar dadka reer buulaburta ee meeshaan joogaa inaan dhahno yes we can waxaan rabaa inaan hadalkaas aan ka dhabayno inaan maanta aan garoonka maadaama kow iyo toban sano garoonkan uu dhisan yahay oo diyaaraduhu ay ku degaayeen diyaaradiina hadda ay yaraadeen waxaan rabnaa si uu international u noqdo garoon caalami u noqdo inaan wax qabsanno Qaar ka mid ah bulshada Buulaburte ayaa soo dhaweeyay dayactirka garoonka iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin inay door muhiima ka qaadan doonaan.
ee runtii ay reer buulaburto isku xilqaameen inay ayaga dhistaano markay dhibaato badan kala kulmeen ariboorka degmada waxaa loo saaray guddi ee degmada buulaburta oo dhallinyaro ah waxaana guddigaas runtii ay qabteen oo haddana ay diyaar u yihiin inay qabtaan dhibaatadii ka jirtay ariboorka degmada buulaburte waxaan leennahay mahad ha ka gaarto raggaa dhallinyarada ah ee arkay dandarrada haysato ariboorka degmada hadday tahay jaaliyadda reer buulaburte hadday tahay dadka wax haysta ee muxsiniinta ah ee degmada buulaburte ku nool inay fiiriyaano ariboorka degmada buulaburte waxaan rabaa marka inaan ku daro odayaashayna degmada buulaburte ee dhaqanka waxaan yaboohnay annagoo aan xaalkayna ilaahay og yahay boqolkii shooshamiitahan aan aan aan aan yaboohnay oon runtii aan ku wareejin rabnaa guddiga aan u xil saarnay ariboorka dhisidiisa ayaan ku wareejin rabnaa boqolkaas kiish oo lacag ahaan marka loo qiimeeyana ah ku doolar Dayactirka garoonka diyaaradaha degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan ayaa door muhiima ka qaadan doono dib u soo celinta isku xirka degmada Buulaburte iyo magaalooyinka kale ee dalka taasi oo kor u qaadaysa ganacsiga, isgaarsiinta iyo horumarka guud ee degmada.